degeystayaasha caalamka daafihiisa nagala socda halkani waa raadiyo timcadde ood aadaaba ka dhegaysataan shabakada caalamiga ee timcadde news network waa anigu axmed xaaji barkad axmed hanada oo aadaaba idila socodsiiya taxanaha ambasoonyaalka taariikheeda ee sanan iyo gobonimada somalilan jidkeedaraa ee loo soo maray barnaamijyadan aadaaba ku soo qaato gobonimada iyo habdinkaba hadba intii xoogaalka u ahayd amba goorjoog ahayd wakhtigaas barnaamijkan oon aadaaba ku eego doorkii haweenku ay ku lahaayeen halganka iyo gobonnimada somalilan jidkeeda raa loo soo maray barnaamijkan ay marti igu tahay marwo leylaa bukar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaan turki marwadiisii waxaa kaloo barnaamijyadan ka heli doontaan iyago qoraallo ah qoraalladaasay soo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac iyo anigu axmed xaaji barkad axmed hanada oo soo saari doona qaybta filimka barnaamijyadan waxaa labaadood ka heli doontaan taariikh mug leh oo ah intii halgankan u geeriyootay xaasaskii afkay kaga tegeen intooda nool iyo waayihii kala duwanaa ee halgankan iyo gobonnimadan ay soo martay waxaan barnaamijkan si gaara ugu talagallay dhallinyarta aan wakhti u helin aanba aan goobjoog hayn wakhtigii halgankaa la bilaabayay iyo gobonnimadanba sida ay ku timi waxaan idiin kala bixi doonaa barnaamijka qaybtiisa koowaad marwo leylaa bukar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaan turki marwadiisii oon xabuuraysi kula leeyahay barnaamijkan barnaamijkan oo ah qaybo badan oo kala duwan oon marwada oon xabuuraysi kula leeyahay inannimadaadii halkii aad ka hana qaaday leyla okay asalaamu calaykum waxaan iskuolka ka bilaabay markaan todoba shan jirda malcaamadii qur-aanka ahayd magaalada burco anigoo marka hore ku dhashay hargeysa haddana because aabahay dhakhtar buu ahaa markaa marba magaalaan ugu guuri jirnay marka waxaan ku dhashay hargeysa nineteen twelve twenty one of march nineteen fifty seven markaa ko iyo labaatankii march kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo toddobadii marka waxaan garanaya malcaamada horta inaan burco ka bilaabay deedna iskuolkii layga qoray burco nineteen sixty six ayaan burco layga qoray marka burco waxaan joognay marka ilaa iyo markii uu dhashay siyaad bare dawladiisi marka marka iyadoo shan casho ay jirto marka aan ahay standard four ayaan ka guurnay waxaan haddana u guurnay berbera berbera ayaan haddana ku jiray standard six seven iyo sevenkii halka intaasaan joognay iyadana ilaa muddo saddex sanadoodaan deganay haddana waan kasoo guurnay nineteen seventy two-gii waxaana soo guurnay hargeysa standard eight-kii waxaan ka baxay iskuolka la yidhaaho axmed guri ayaan ku dhamay standard eight-kii marka markii u horreysay af soomaaligu soo bixi doono ayay ahaydoo af soomaaliga xiisad baanu dhigan jirnay marka oo sida xiisadaha laakiin luqadan wax ku dhigana ingiriis iyo carabi bay ahaayeen marka nineteen seventy three shan iyo tobankii sebtembar ayaan waxaan galay hargeysa school of nursing marka anigoo shan iyo toban jir ah marka hargeysa school of nursing waxaan ku jiray saddex sanadood waxaan ku jiray seventy three seventy four seventy five marka seventy five-kii markaan graduate garoobay wan sanad waxaan ka shaqeeyey hargeysa groove hospital nurse nurse un baan markaa ahaa and then sanad markaan shaqeynaya haddana nineteen seventy six ilaa nineteen seventy seven-kii waxaan eh, dhiganay waxaan ku galay haddana midwifery course oo ah umulsanimo oo ahaa eighteen month eighteen months sanad iyo badh marka dagaalkii seventy seven-kii markuu dhacay markaas waxaan waan waan dhiganaya adigu nineteen seventy seven dabayaaqadiisii ayaan ka graduate garoobay isagana midwiferygii markaasaan haddana umulsan noqday marka waxaan ka shaqeyn jiray maternity wardka hargeysa group hospital and nineteen seventy eight markaasaan kulanay turkey and and then turkey markaa dagaalkii baa weli sii socday nineteen seventy seven-kii markaan kulanay waxaan ku yidhi dowrada iska tag dagaalka inaad soo noqon doontiin kala warmahayo laakiin haddaad kasoo baxdo ad kasoo noqoto dee haynoo ahaato bal leilaahi inteen leilaahi wakhtigaa dagaalku socday toddobiy toddobaatankii ee dagaalada qaar dibna looga soo noqonayo waxaad ii sheegtay inad noloshii qoyska had bilaabaysay hahe
leila abukor intaynaan intaynaan taagelin bal waxaan eegaynaa noloshu quruxday wakhtigaa lahayd Een, haweenku siday ahaayeen goboladan british somaliland la odhanayay ee maanta somaliland la dhaa ama goboladii waqooyiga bad la odhanaya eed kusoo barbaartay eed wax kusoo dhigatay eed kasoo shaqaysay bal dhegaystayaasheenna amba jiilkan dambe soo kacaya ee aan taariikhda waqti aan u helin bal leilaahi sawir ka sii nolosha waqtigaas siday ahayd dhulku siduu u ekaa
wallaahi waxaan garanayaa markii ist- markii la yidhi waxa la dilay cabdirashiid cali sharmaarke markaa waxaan ahaa labiyo toban jir yani markaa dadku iska danyar bay haayeen laakiin waxay ahaayeen dad dowladnimada u hogaansan marka markii la yidhi waa la dilay cabdirashiid waxaad muddaa inuu jawigii oo dhami isbedelay oo dadkii aad muddo noloshoodii oo dhan in lasoo qabqabtay madaxweynihii waa la dilay maxaynu noqon doonaa marka ciddi shay iyo wax la dilay iyo cidna isma weydiinayso laakiin maxaa loo dilay iyo waa la dilay mooyaane maxaynu ku dambeyn marka markiiba ciidamadiibaa soo wada baxay waxaad arkaysay waan sii xasuusanahay inay boliiska iyo ciidamadiiyo dariiqada taagtaagan marka way eh, dadku way sakatibaa ku jiray dadka marka muddo yar kadib haddana waxaa la yidhi wadankii waxaa qabsaday ciidamado cid soconaysaa ma jirto baqadin baa gashay dadkii oo ah lama socon karo bandoobaa lasoo rogay ciidamadii meel walba taagan dadku baqdin xoogle ayaa gashay marka warwarkii dadka hayay anagoo ku jirna ayaa haddana uu aabbahay oo berbera joogaa yidhi soo guura haddana markaasi hooyadeynta warwartay bay tidhi waxaanoo baqdine waxaanoo taagan armaa dhexdana lagu dilaa marka carruurta anaa u weynaa waxaanu ahayn lix baanu ahayn markaa markaasi haddii waan baqdin ay warwartay markaasuu aabbaha intuu soo caloloodayba ku yidhi na waxba ku heli maayaana wadanka dawlad baa qabsatay xukun military baa dhacay idina cidid kama dilayso soo kaale waa xukun military markaas iyada waxaa haysaa militariguba dee dagaalun inuu galo mayaana wadan inuu maamulo iyadu ma garanayso markaase baqdintii gashay muddaanu sii joognay hargeysa markii dambe oon iska calolodeegnay waan tagnay adigu markii dambe dadkii iskuuladii iyo maxay haydeen eh, ciidamadii iyo wixii oo dee awalka nidaam kale lahaayo dee nidaamkii ingiriiska lagu socday iskuolka gals iskuolka oo iskuol ahaa dhinac ahaayeen hablaha in- inamada iskuuladooda dhinac ahaayeen qabsan jiray aan military iyo wax daba socdaanay jirin waxaad military baa meel walba taagan boliis baa meel walba taagan dadkii control baa lagu haya dadkii warwar baa galay noloshii way iswada bedeshay iskuuladii marka xagga educationkan marka anuu dee yaraayon garanayo iskuuladii markiiba hablihii namadii baa laysku daray waxaana loo sameeyey surwaal aan habloo xidhan jirin baa loo geliyey een, uniform baa la sameeyey maxaan ku dhaha nidaamkii wadanka oo dhan baa isbedelay maciishadii oo qaali durba noqotay dadkii waxaa galay warwar aad aad aad u weyn oo waan garanayaa aabbahay oo odhan jiray talo maxay ku dambeyn doontaa sidana si maahay hablihiina surwaal baa loo geliyey madiintii baa dadka laga saaraya waa maxay sidan marka yacni iskuolka waxay khasab ku noqotay in aan xishmadii la kale lahaan jiray ama dee is- diintii islaamka iyo dhaqanka ku salaysnaa durbo ay sii yaraanayaan waan garanaya markaan ku jiray standard eightka een hargeysa usoo guurnay in la odhan jiray waa maxay toobkan weynaad xidhantaa markaa tooba baan gashan jirnay uniformkaagi mee markaasaan uniformka intaan hoosta kasoo gashano ayaan toobka suuqa kusoo mari jirnay because dadka waa lagu caayay haddaad adigoo surwaalla soo marta meesha markaase markii la arkay ardaydii in hablihii aanay soo gashanayn toobabkii uniformkii surwaalka ayaa waxaa dhacday in de la wacyigeliyo la yidhaha inantu uniform bay xidhan tahay yacni dadka maskaxdoodii miidiyaha laga bedelo radioyadii laga bedelo la yidhaha surwaalku waa caadi uniform bay xidhan tahay diinta islaamka waxba kama qabto oo yacni bedel xoog loo dadkii dee la qasbaya inay ogolaadaan sababta uniformkan iyo surwaalkan loo xidhanayo markaa waalido badan werwer baa ka gala dee markaa baqdinta taale waxay ahayd qofkii markiiba dadkii waqooyiga shaqaalihii ama mutacalimiintii ama mucalimiintii dhakhtaradii adigu anybody who is a professional ahaa qof oo professional ahaa waxaa la geeyey koonfur dad kaleo af kale ku hadlayana waa la keena oo koonfur ka yimi oo aan la garanayn oo wadankiiba heese kalea lagu heesayaa heesihii lagu heesi jiray ma jiraan dadka waad arkaysaa inay wax badan iska bedeleen oo qof waliba markaasuu horta indhaha kala furo dadkii yaabanaydan maxay ku dambeyn doontaa durba dadkii waqooyiga deganaa ay dareemeen cidhiidhi oo ah beecmushtarigii dekadaha ay kala soo degi jireen oo cashuurtii lagu cidhiidhiyey maxaan ku idhahaa hantidii ay haysteen oo lagu qasbay in la ogaado in la yidhaaho xeerka qoyskaa soo baxay oo ninkeena agtaba way siman yihiin oo dumarkii layidhi gulwadayaal baa tihiin xaafadaha soo baxa kaala de yacni wacyi daanka wacyigii markaa jiray ee nidaamkii lagu socday saddex sanadood gudahood dalku bay isku bedeleen
waa tahay leilay noloshii markay sidaa isku bedeshay adigii gabadh da-yaroo waktigaa secondary school ka baxaysa baratay caafimaadkii waxaan su-aal kale kaa weydiin lahaa oan jeclaan lahaa bal dhegeystayaasheena caalamka daafihiisa ay naga dhegeysanaya iyo kuwa akhrisan doonaba buugaan taariikhigan kaga warreyno soonyaalkii taariikheed ee snm iyo gobonimada somalilan jidkii dheeraa ee loo soo maray doorkii ay haweenku ku lahaayeen baynu barnaamijkan runtii kaga warramaynaa iyo buugagay kusoo bixi doonaanbaba buugagaasay soo saari doonaan professor jaamac muuse jaamac iyo xasan cabdi madar iyo anigo axmed xaaji barkada oo soo saari doona qeybta filimka qaybtan barnaamijkan haweenka doorkii haweenku ay halganka ku lahaayeen ay marti igu tahay leyli baleyla waktigaa waxaad baranayseen dadku sidee idii arkayeen haween idinkoo ah iskuulla ku jira raba inaad hadhow haddana shaqooyin professional aad noqotaan shaqooyin aad qabataan bal dadku nolosha sidaa sida dadku waktigaa idii arkayeen bartaanaftigeeda leyla dad dadku siday u arkayeen anigu aabahay alla yarxame wuxuu iiga sheekeeyey igu yidhi maalintii iskuolka adiga aan kugu darayay markaa anigii inaan walaalanhay oo iga yarba iskuolka maalinna la wadageeyo nala qora markaas baa aabahay wuxuu yidhi waxaa ii yimid intaasoo nin oonu ilmaadeernahay ayaa ii yimid markaasay igu yidhaaheen waxba kama qabna inanka inaad iskuolka geyso ood waxbarto laakiin inantanaad iskuolka kusii wada maad ka dayn markaasuu ku yidhi oo maxaa dee sababtaan ugu dawa maxay miyaana aniga labadan way ii wada sameeyeyna maxaan inanta u dulmayaa in inankana iskuolka u geenaya markaa nasiib wanaag aniga abahay nin mutacalim oo dhakhtara buu ahaa oo ruushka wax kusoo bartay markaasay ku yidheen intaasoo xoolaan ku siinaynaa intaasoo adduun baan ku siinaynaa miyigee marka inan yarna way jirtay oo anigii inanka ka yarayd inanka labadan hablood iyo hooyadoodna miyigee inankana magaalada ku hayo maxa abahay wuxuu ku yidhi haddaan dhinto oo maanta anigu aan dhinto anigu caruurteedao wada mutacalimiina inaan ka dhinto mooyaane iyagoo badhna jaahiliina badhna wax bartay yacni damiirkaygu ima siinayo ilaahayna way cadaabay haddaan nabadkayga u kala eexdo marka yacni dhiirigelin bay aabahay ku noqotay khasab inuu tolkii ka go-o inuu aniga iskuolka igu daro hooyadii waxba may akri jirin waxna ma qori jirin laakiin maskaxda ayay ka feejigneedo markaasay ku tidhi waxay doontaa qaadatay waa in iskuolka la geeya markii dambe iskuolkii nala geeyey yani dad badan baa ku dayday aabahay oo yidhi mar hadduu dee abakurbe geeyey hablihiisa annaga waa inaanu geynaa laakiin intii dambe ee lasoo ee seventigii kacaanku dhashay khasab baabay ku noqotayba dee in iskuullada la tago laakiin wax waxbarashaduna dadkeena waad ogto ahaan zambersan muhiim bay u taha oo way ogyihiin mid- qofka mutacalinkii dee inuu maskaxda ka caafimaad qabo qof jiro uu yahay markaasaa hablihii in badan qofkii awoodi karaya markaa iskuolka fee yar baa la bixin jiray geen jiray uu uu uu iska bixin karaya oo hablahoodii geeya laakiin haddana dadkeena waa iska reermiyi waad ogtahay hablaha waxbarashadooda inaana important ahayn waxa uun ay liqi wayne ku noqotay inuu siyaadba reydhaaho hablihiina surwaalha loo geliyo Waa- maba jirinba raggii baaba surwaalka inta badan aanay xidhan jirin ama macawis ama dee nin shaqo tegiya mooyaane waa tahaynu leilaahi markaa bala soo noqon haddaba toddobaatanadii iyo waqtigaa had- aad aad madaxa had la soo kacdeen aad iskuuladii iyo shaqooyinkii had wada bilaabeyseen iyo dagaalkii waqtiga markaa ay soomaaliya ay kula jirtay een, wadankii la odhan jiray etoobiya Mhm.
Een, halkaa waxaad bilaabaysaa baan filayaa noloshaadii dumarnimo ee qoys inaad u diyaar garowdo hadee markaasun baaban kacay markaa waxaan ahaa ilaa toddobiyo toban sideed iyo toban markaasun baan qof majuuro muddo kara aan ahaayo nolosha qiyaasi karta waxbarashadii aan ku jirayna way dhammaatay marka mm, waxa mushkilada meesha taalayna waxay ahayd yani markaan anigu ku jiray hargeysa school of nursing waxa wax noo dhigi jiray waxay ahayn dad cadcad oo united nationka ka socda iskuolku nidaam buu lahaa maxaan ku idhahaa lacag gunaa baa dadka la siin jiray hostel baan ku jirno bo- boarding oo kale ah iyadoo gurigaygu wax shan daqiiqo ii jiro haddana ninkii markaa haystay wuxuu yidhi maadaama ay united nation ku bixinayaan waa inay guryo loo dhisay ay ku jiraan oo ingiriiska guryo uu dhisay oo halka dhakhtarka dabadiisa ahay ayaan ayaan hostalaan ku jiri jirnay yani markaas noloshu farxad bay nala ahayd oo dee dad yaryar oo iska teenager markaas soo koraya laakiin waxaan arkaynay markii dambe afar sanadood ee aan anigu ka garaajuweed garoobay in iskuolkiiba dad aan waxna gorin waxna akrin ay durbo qabsadeen nidaamkii isbedelay gunadii la siinayay la gooyey maxaan ku idhahaa tayadii waxbarashadii annaga waxna lagu beri jiray ay sii yaraatay oo dadkii naga hooseeyey aqoontoodii durbe ay ka duwan tahay marka dad badan anigu markaa iska ina yar baan ahayo dee change kan dhacayo waxba aniga igama khuseyn laakiin aabbahay oo kale markaan sheekaysano de waxaa kamid ahayd qofku markuu shaqaale yahay waa inuu qof walba soo maraa waxaan ku idhaha tababarkii militarinimo malaysiya ma waxa la odhan jiray markaasa aniga iyo aabbahay baa safna la wadageliyey aabbahay baa yidhi waar aniga inantayda saf ma wadagelayne ama yada haysta ama aniga haysta iyada iska sii daayo yacni waxay ku noqotay mucjiso aniga aabbahay gaardigii inaan wada gallo nasiib wanaag dadkii meesha joogay baa aabbahay aqoon badan ula markaasay ku yidhahan adiga aweyne adigu iska tag yani waxay ahayd waxyaabaha aan la yaabi jiray waxay ahayd subaxii marka hanuuninta shaqaalaha oo kale soo baxaa kaalaya maanta waan maxaa la sheegayay ille dadkan wax sheegaya waa dad koonfur ka yimi ma yaqaanaan afkii ma yaq- dadkani maba garanayaan haddaad ima weydo mushahaaradaadi ka go-anta So, waxyaabaha aan nici jiray ugu badnaa waxay ahayd marka la yidhaha gulwada siyada lagu heeso weligay intaa noolaa gulwada siyad kuma heysa Een, bal haynu leilaahi een, een, haynu soo noqono markaa hanaqaadkaagii nolosha Mhm.
Een, bal kulankii kuugu horreeyay markaa een, had mujaahidka aad kulanteen Mhm.
iyo isaga inaad hargeysa ku kulanteen inaad markaa meel kale isku bal taa laftigeeda een, xoogaa faahfaahin een leilaahi Ahe. Um, nasiib wanaag turki markaanu yaryareen burco isku malcaamed baan ku jirnay isagoo yaroo familigoodu ka yimaadeen kenya turki kenya ku dhashay Een magaalo yaroo taalo laydhaabuu ku dhashay marka aabahood baa soo raray nineteen sixtygii bay wadanka yimaadeen iyagoo yaryar aabahoodna intii dhexdoo kusoo jiray bay dhinteen hooyadood baa korisay marka turki hooy- ee, walaaladii iyo isaga isku malcaamed baan ku wada jirnay marka yani anu isaga bal amarka ilaahay ma xasuusto isaga laakiin laba ay walaaliin oo ka yarna waan xasuustaa inan ka weyna waan xasuustaa laakiin isaga ma xasuusto marka sidaa hore a- is- isku familina waanu nahay oo qabiil ahaan haddaad sheegtana waa isku reer isku reer baanu nahay iyadoo dee qabiiladaa guur laga yimaado laysgaranayo laakiin haddana kulankii u horreeyeen turki kulanay waxay ahayd inaan aanu ilmaadeer nahay oo iyana neersinkaan ku wada jirno oo ay turkiya isagu iska kaysii xigaan ayaa gurigooda ayaan maalintaa nin saaxiib aanan gurigoodaan tegay oo ku yaala dumbuloq gurigoodaan tegay turkiya nin kalena way soo galeen eh, guriga marka magaalada cid kale kamuu garanin reerkaasunbuu garanay markaa markuu dagaalka ka yimaado fasaxa lasoo siiyo gurigooda marmar iman jira markaa gurigoodaan ku kulanay adigu nasiibana goor casaroo gaaban bay ahayd gurigaan isagu nimi Een, magaciisa hooyadii u bixisay waa turki xaaji maxamuud jaamac cabdisalaan turki waa magaca cabdisalaan halkankuu kula baxa magaca cabdisalaam baa ha- magaciiba halkan kula baxay ha laakiin magaciisa hooyadii u bixisay baasaboorkiisa ku qoran yahay waa turki xaaji maxamuud ama cabdi ina inamada midda cabdisalaan la idhaahaa oon anuu ugu magac daray xusuus ahaan markaasuu dhashay isagoo dagaalkii isagiiyo lixleeyo ay magacyada la baxayaan ayuu dhashay marka magacan cabdisalaan markaasuu la baxay oo lixlana alla yarxame khayra la baxay turkina cabdisalaan waynu soo noqon doonaa waxaan jecelaa bal horta widan maadaama aynu taariikhdan dhisayno Mhm.
oon rabno dhegaystayaasheenu inay bal wax ka bartaan jidkan dheere halgankan loo soo maray Mhm.
iyo saraakiishan iyo xaasaskii ay ka tegeen intooda dhim- intooda nool iyo intii dhimatayba Mhm.
Een, bal leylay markaa haddaba waxaad turkiaad kulanteen markaa markaan turki kulanay markaa dagaalkii baa socda toddobiyo toddobaatankii Een, isna markaa isagoo tuutihii labisan oo magaalada xalay oo kale soo galay buu- guriga aan isugu nimin intaan maadeerka nahay markaasunba isagii nin kala soo wada galay markaas anigoo meesha fadhiyo markaasu iyo ku yidhi nacani baynan tan ay baro markaas tinantan de waliilaa boqori imaan karana markaasuu gartuu dee dib taariikhdi waxa isdirisoo nageysku magacaamatan waa kaas waa kaas sheekadii halkaa ka bilaabantay markaasuu bal leylay leylay leylay halkaan kaa dhex gala een, turki waqtiga seventy sevenkii dagaal ku jiray ma sarkaal buu ahaa mise Ha.
askari caadi ahaa sarkaal xidigla abuu ahaa oo ciidamada qaybtuu ahaa waqtigaa een, ciidamada markaa isagu wuxuu ahaa kabida warshada kabida ayuu ka shaqeynay marka ruushka ayuu ka kagi atig malaha nineteen before intaana dagaalku bilaabmin nineteen seventy sixkii baa ruushka laga keenay marka Turka engineer mar- engineer buu ahaa ciidamada qaybtii kabku joogay engineer engineer buu ahaa okay leyla okay marka haddaba halkaa had aad turka ku kulanteen malcaamadii iyo dhallinyarnimadii dib iyo noloshii qoyska loo xa- loo xasuustay Mhm.
Een, bal halkaa Ma- aniga laftigeeda waqtigaaha ma gurigu ma jirin oo waxba markaa gurina umaan jeedin markaasun baaban ka citimoon shaqada bilaabay mushahaaradan iyo lacagtan iyo shaqaalaan ahay iyo waxaanaaba maskaxdeyda ka weynba deedna halkii markaan ku kulanay xagaad ka shaqeysaa marka waxa dhaawaca la dhigi jiray nineteen seventy sevenkii what you call them iskuolka halkan imika jaamacadda ferris july la odhan jiray ayaa ayaa dhaawaca la geyn jiray marka anigii hablo badan oo nersinga halkaa ka shaqeyn jirnay oo dhaawaca ku daweyn jirnay iyo dhakhaatiir iyo markii waa dadkan iyo waxaan oo dhami buuxsameyn de markaas iyagu yidhi xagaad ka shaqeysaa markaasaan ku yidhi iskuolkaasaan joogaa imika halkaas dhaawaca lagu ilaaliyo subaxii kiyo soconay haddana igu yimid markaas igu yidhi waan tegayaa waan soo noqonayaa ee intaan soo noqonaya buu igu yidhi cidna hala sii sheekaysanin marka maskaxdeydaba kuma jirinba deedna wuu tegay adigu mudduu maqnaa marka isaguna markiisa horeaba turkiiska mucaarad buu ahaayo wuxuu soo tabaabashaysto soo tabaabashaysto soo horsaba dagaalkii siduu uga soo baxay uga soo noqonay uga soo noqonay ayuu kasoo noqdo meelo dhexdana ayuu malaha joogi jiru kasoo noqon jiraan sida anigu markaa qiyaastii markaa maan sii weydiinin deedna kolba markuu soo noqdo waxaan haddana muddo kulano haddana muddo kulano haddana muddo kulano dee marka waa nin familigii de hooyadii iyo reerkoodii waxoo dhan way wada garaneen guriga noogu iman jiray dee markii dambe adigu aakhirkii waxa dhacday in inuu dee heshiino uu yidhaaho dee inaan ku guursadaan doonaya dansa dagaal baa jiray bal horta dagaalka kasoo baxa da dagaalka aad nololka kasoo baxdo dee wayna heshin haddii kalena dee waa nasiibkaaga marka la kale dagaalkiiba waa kii dee dhamaaday ciidamadii lasoo jebiyey wixii oo dhan dee ruushka soo galay soomaaliya dib loo soo celiyey dhulkii ay qabsadeen oo dhan dib looga wada qabsado markaasaa isaga halkii la keenay warshada kabida ee dabada cadaada ku taala bacdina bas nineteen seventy eightkii baanu aqal galay markaa aan hargeysa ku aqal gala waa tahay leyla een, weli Mhm.
dhegeystayaasha caalamka daafihiisa nagala socda weli waxaan ku gedi jirnaa soonyaalkii taariikheed iyo gobonimada somalilan jidkii dheeraa ee loo soo maray Een, barnaamijkan qeybihiisan kala duwan ay marti ugu tahay leyla abukar aan cabdilaahi oo ah marwada cabdiraxmaan turki Een, leyla bal markay nolosha halkaa marayseed marwi iyo een, ninkii aad isku noqoteen een, Mhm.
jawigii siyaasadeed ee wadankii soomaaliya la odhanayay in isbedela dagaaladii laga soo noqday halkaa mar- dagaala mhm, halkaa markaad marayseen seventy sevenki markii dagaalkii laga soo noqday mhm.
eed noloshii wada aad wada qaadateen maxaa dhacay een, een, leyla
wallaahi wadanku wuxuu ahaa horta dadkii wadanku wuu iswada bedelay waxaa soo galay dad aynaan garanayn oo ma koonfur bay ka yimaadeen ma ethoobiya ka yimaadeen dad baa waddankiisa oo kale aan laga afgaranayn kabacdina waxa dhacday yani markaa sii adbaranaa wuu kasii adkaaday sidii hore rag baa la dili jiray oo rag badan baa jiro hargeysa ka shaqayn jiray oo lagu dilay hargeysa maxaan ku yidhaha saraakiil badan jigjigaa lagu dilay weliba isaaqu badnaa maxaan ku yidhaha yacni waddanka baqdinta baahida tuugada waxa yaalla wadyaabsa xadhiga daca boobka ah harka xadadka la dhacayo noloshiiba wadankiiba intuu noqday wadan ajanabi oo kale inaan joognin ba marka aniga ilaahay waan garanaya hargeysa school of nursing waxa haysan jiray markaan anigu anigu ardayga aan ardayda ka ah hargeysa school of nursing nin la odhan jiray ibrahim wuxuu ka shaqeyn jiray tiyaatarka ayuu dadka qali jiray qaliin badanna muu sameyn jirin yani fiixaha yaryar iyo wax yaroo iska simbalay ayuu dee dadka ku dhihi jiray wade dadka dhaya adigu basic waktigaas nineteen seventy sevenki wixii ka dambeeyey isagaa hargeysa school of nursing xukumi jireen markaasaa contaroolka dadka lagu hayo markaasaa waad arkaysaan dadkii inay kala noqdeen somalilanders iyo dad meel kale ka yimi dadkii somalilanderka waa kuwan markiiba badankoodii dee carabaha u shaqo tagay ee shaqo u baxay ee carabaha u shaqo tagay waxaa soo hadhay jooga meesha waa dumar iyo caruur baa jooga niman koonfur ka yimi oo malaha de ideology kala sita ayaa wadankii soo galay markaasay everywhere xafiis kasta meel kastoo tagtid meel halkaad istaagtid dhakhtarka ha noqoto xafiisyadii dowladda ha noqoto macalimiintii ha noqoto afkaasaa lagu wada hadlaya waxaa jooga guulwadayaal aanan dhiyo dhigatoona lahayn oo malaha meel ay ka yimaadeen aan la garanayn wax allaali wixii la qabanayo qofka somalilanderka waa laga ilaalin jiray xidhiidhi xoog waxaan garanaya iskuuladii caruurtu ay dhiganayeen oo daasada lagu fadhiisto miis ma jiro waxba ma jiro haddii kale ilmo weyn kursiga gurigooda kasoo qaata waxba looma soo dhigo calaaska waxaa ku jira lixdan toddobaatan arday iskuuladii waa kan intuu yaryareeyey ka dhigay in ilaa iyo standard eight af soomaali lagu dhigto ee uu waxbarashadii la bedelay dhakhaatiirta dad aan aqoonba lahayn wallahi waan xasuustaa niman yidhi jaamacadda lafoolaan kasoo baxay oo dhakhaatiira oo aan qof irbad xidid ka siin karayn ayaa jooga markaasaa dadkii baqdinta ku dhacday waxaa la bartay dhaqan xunoo laaluush la yidhaah oo kaad u tatbuxkuna lacagkeen dadkii basar xumo aan laga aqoon aaminaadii iyo moralki iyo ixtiraamka wixiiba dadka ka wada baabeen raashinka waan garanaya kiuga hargeysa waxaa loo geli jiray sonkorta kiu baa loo geli jiray milixda xitaa kiuba mar baa loo geli jiray noloshii dadku free baac mushtarigu ahaayeen ee xorriyadda loo socday ee qofkii baac mushtari baac mushtari ahaa kii macalinka macalin ahaa kii ee haddana communitygu mid isku wada ahaayo dadku dad siman ahaa ma jirin haddaad qof xafiiskaa koonfur ka shaqeeya qof koonfur ka yima xafiiskaa ka shaqeeya allah anigu hebel baan aqana hebel baa sheekada iisoo dhamaynaya isla maxaad aqoon leedahay maxaa tahay ma jirto waxa weeyaan yaa ta yaa taqaanaa markaa noloshu waxay noqotay toddobiyo toddobaatankii wixii ka dambeeyay inay wadanka wax kasii dhacaan dhismo ma jirin guryo la dhisayaa ma jirin wadooyin ma jiraan dhakhtaradii dhakhtarka hargeysa maalintan ka tegay waa kii ingiriisku kaga tegay ayaa yaa sariirihii yaalay alayla inimadii ufo marka ay sariiraha ka bedeleen markaasaa laga bedelay intaan mudeer la jooginba waa la maxay haydeen waa laga gurtay wixiiba markaa dad aan aqoon lahayn oon moral lahayn oo aan yani maskaxdooda lacag qaada mooyaane aanay ku jirin islaamnimadii ka maqan tahay ayaa wadanka haystay markaa taa nolosha cidhiidhi bay ahayd
dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socdo waxaanu soo gaadhnay gebagabadii qeybtii koowaad een xog waraysiga kula lahaa marwo leylaa bukar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaan turki marwadiisii waxaa kalood barnaamijyadan ka heli doontaan iyagoo qoraal ah iyo iyagoo filmaba qoraaladaasay soo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac iyo anigu axmed xaaji barkad axmed haanada oo soo saari doona qeybta filimka ah intaynu ku kulmi doonno barnaamijka qeybtiisa labaad halkaad weli nagala socotaana waa raadiyo timcadde ood aadaaba ka dhagaysataan shabakadda caalamiga ah timcadde news network intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida waa anigadale dhammaantiin dhammaantayo hawada iskuma dhaafno haddii eebbuhu saamaxo
Yeah.